bismi illahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa layidhaha injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan waxaan ku magac dheerahay seero ulajeeddada aan rabo inaan halkaan uga hadlo waa soo gudbin xilka tegis ama istikaalo xilkii aan u hayay galmud anigoo ku magacawnaa magaca wasiiru dowlaha qorshaynta markii aan ogaaday mas-uuliyaddii aan u dhaartay inaan ugu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug oo ahayd oo ahayd cadaalad iyo horumarin inaysan jirin markii aan ogaaday inaan loo xaqsoorayn ummadda reer galmudug markii aan ogaaday nidaamkii la wada dhistay xilka aan ka hayo inuu yahay xil hafaryo ah oo xuquuq iyo mas-uuliyad aan u madax bannaanahay aysan jirin dantii ummadda reer galmudugna ay ka baxday meesha mid gaara iyo mid guudba markii si cad nidaamka dowlad goboleedka galmudug dhexdiisa loogu ihaaneeyey beesha aan ka soo jeedo oo shiikhaaleed xuquuqdoodina la laalay isla markaasna aan kursiga iyaga ku matalayay annagoo nidaamka dowlad goboleedka galmudug ka filaynay maamul wanaag xaqsoor wadajir iyo isku hayn dhammaan beelaha kala duwan ee ku boobay galmudug waxaan go'aansaday inaanan ka dhex shaqayn karin nidaam dadkiisa si walba ugu xadgudbaya aniguna muddadii aan ka shaqaynayay aanan hal bilna mushaar aanan ka qaadan bal anigu aan ku bixiyey waxaan kuu soo gudbinayaa mudana madaxweyne istiqaaladii aan xilkaas kor ku xusan uga degay isla markaasna aan ku wargelinayaa beesha aan booskaas ama xilkaas ku matalayay inay qof kale ay keensadaan oo ay raalli ka yihiin xilkaasna qaban karaan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu